xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa degan kadib markii ay halkaasi ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo kuwa ahlu sunna tirada khasaare ee dagaalkaasi ka dhalatay ayaa korodhay iyada oo maamulka ay dadka usoo jeediyeen inay magaalada kusoo laabtaan warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray waryahayga cabdiwaaxid macalin isxaaq waxaa kordhay khasaaraha uu geystay dagaalkii shalay dhuusamareeb ku dhex maray ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya iyo xoogaga ahlu sunna waxaana wararka laga helaya goobaha caafimaadka dhuusamareeb ay ku waramayaan in la gaarsiiye ku dhowaad afartan dhaawacyo ah kuwa oo u badan dhinacyadii dagaalamay dagaalka oo socday saacado badan ayaa sababay khasaaro nafeed iyo mid hanti waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay arkayeen goobo ganacsi iyo xaafado ku yaala dhuusamareeb oo ay ku habsadeen madaafiicdii dhinacyada ay isweydaarsanayeen kuwa oo sababay gubashada goobo ganacsi inkastoo dadka dhuusamareeb ay horay uga barakaceen si ay uga maataan colaada labada dhinac ka dhex oogan haddana maamulka degmada dhuusamareeb ayaa shacabka ka dalbaday in ay dib usoo laabtaan guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan geedo qorow ayaa ka waramaya xaalka dhuusamareeb haddaw annaga nagu dhacayna waa aan kaxunnaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkii caasimada deganaa oo qaxay oo ilaa xalay guuraayey magaaladu inay nabad tahay ay magaalada ku soo laabtaan guryahooda ay yimaadaan hay-adaha samafalkana waxaan ugu baaqaynaa oon ugu yeeraynaa in maaragtay ay dadka soo celiyaan dadku tabar ay ku guuraan iyo mid ay maaragtay ku soo laabtaan midna ma aysan haysan laakiinse maaragtay waa lagu kallifay waxa ku dhacay runtii aad iyo aadaan uga xunnahay waxaan leenahay dadkana gurgiinni nabad ugu soo laabta
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle ayaa sheegaya in fariisimadii xoogaga ahlu sunna ay la wareegeen ciidamada isgarabsanaya dagaalkii degmada dhuusamareeb wuxuu kusoo gabagaboobay dhammaan goobihii saakaray iyo meelihii u dhowaaba ciidanka dowladda iyo kuwa federaalka oo isbahaysanaya ayaa ka saaray kooxdii halkaasi soo weerartay magaaladuna haata waa degan tahay si buuxda ayaana gacanta waxa ugu haya ee dowladdu ay gacanta waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego oobgohol ayaa iyaduna dowladdu ay kontarooshay marka saada republical dhammaan bana deegaanada ayagana firxadkoodu waxa uu galay dhulka miyiga oo ay ku bacsanayeen ciidamadu
bal haddaad ka warantid khasaaraha dhimasho iyo dhaawac dadka rayidka eedii dagaalamay dadkayay qiiq iyo gubashada goobo ay ku dhaceen madaafiicda magaalada dhuusmareeb guddi baa loo saaray arrimaha wixii khasaaraha dhay telekom ku sameeya iyo naftiyo maalba ayagaana soo sheegi doonaa lakin waxaan rabaa inaan kuu sheego dhammaanba deegaanadii ay hore u joogeen iyo waa laga nadiifiyey gacanta yadeeda ku jirtaa ciidamaduna waa sii bacsanayen waana soo sheegi dib baana ka sheegi doonaa wixii khasaaraha halka ka dhacay halkay aadeen oo ay u firaa dadka la wadaagtay
maadaama xaruntii laga qabsaday magaaladiina meelihii ka soo gala laga qabsaday banaanka meelaha banaanna laga saaray dhulka ayay ku farxadeen marka waana lagu raad joogaa oo waxaa la filaya in saacadaha soo socda ee halkaas dhalinyarada cagaabka la soco weyda ee ciidamadu biyo degaan lagula soo qabto
dhinaca kale v o a oo xiriir la samaysay hoggaanka ahlu sunna ee ku sugan gobolka galgaduud ayay sheegeen in aysan xilligan ka warbixinaynin dagaalka ka dhacay dhuusamareeb dhuusamareeb ceel dheere iyo guri ceel oo horay ay uga arrimin jireen ahlu sunna balse heshiis wadahadal kadib galmudug ay ka arriminaysay muddooyinkii dambe hadda waxa ay martigelinayaan deegaanadaasi mawjado colaadeed oo ahlu sunna iyo shabaab uga kala imaanaya dadka ku nool deegaanadaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo